dad badan oo muslimiina oo laba milyan ka badan ayaa isku diyaariyey inay xabka gutaan soomaalida kow iyo toban kun iyo kan boqol ayaa la malaynayay laakiin tiro ka badan ayaa soo xaadirtay xabka shalay anigu waxaan kamid ahaa dadkii dhagax tuurka tegey waan xajinay dawaabka iyo sacyiga waa marnay tiro badan oo dad ah oo ayaa maray maaragtay amaasha xajka walow ay noo dhiman tahay dhagax tuurka iyo waxyaabo kaleyn baa noo dhiman laakiin nasiib darar waxaa jira xiday soomaaliyeed isu diyaariyey inay gutaan acmaasha xajka horay horeyna aan u helin deegaan iyo muxuu ahaaye adeegyadii ay xaqa u lahaayeen afar boqol xiday ku dhow ayaa maanta codbaahiyaha laga sheegay culimada saaka waa berigii ayaa lais ogeysiiyey inay jiraan xiday soomaaliyeed oo aan xajka acmaashiisa shala gudan oo ayaa hayad inay dhagaxtuurka maraan dawaafaan maalinta koowaad ciidda ay ku qayb galaan xujaydaasi waxaa la sheegay qaybtay hadda way la joogaan inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya waxaa soo kaxeeyey kambeniyo oo kambeniyadaasi waxay ahayd inay kusoo daraan culimo u sharaxda acmaasha xajka in ay ku soo daraan dad xajka maarata waafiya intaba ma aysan helin ma laha calaamado oo ay isku gartaan marka saasaa jidha sandheerow bal inta aan waan idin kuu faahfaahin doonaa laakiin waxaan rabaa mid ka mida xijaydaas oo aan xajiin islamarkaasna aan haysan hoy ayaa wuxuu inala wadaagayaa dareenkiisa iyo bal waxa maanta uu ku sugan yahay bal waxaad ka warantaa waxaa la sheegaa xujay badan oo dhinaca koonfurta soomaaliya ka timid shalay acmaasi xadka siyan maxaa sababay marka waxaa sababay aqoon la-aan waxna wadaa weynay intii la yidhaha waxa kaba kala naqaan waa kala nadnay calaalma yihiin dadku wada wada dharcad yihiin qofba qof weli calaanka dadaa maqan waayeelaa maqan dhallinyaraa maqan culamaa maqan wax aan haysano oo isku garana waa weynay waxna wadana waa weynay saas ay waxay nagu dhaafeen haddana hoyna ma haysano banaankaan jiifnaa wax wax teenda ma haysano mara ma haysano gogol ma haysano raashinka maraan guri ku doonaa marna waa helnaa marna waa weynay waa gartay xujaydaasi dabcan in badan oo waayeel oo waxaan arkaa rag iyo dumar isugu jiro oo banaanada joogo boolaale ka timaadeen soomaaliya koofurtaan ka nimid anaga koofur xasan xamar
waa gartay galabta maxaa rajaynaysaa marka maxaa isu diyaari waxaa isu diyaarsay dhagax suuraan isu diyaarsay haddii waxay wadaan waa gartay waxaa galab maantay codbaahiyaha culimada ku sheegtay shirkada carifaad ay ballan qaaday inay acmaasha xadka iyadii maaragtay inta idiin dhiman ay marsiin doonaan waxa soo gaara hadda ma hayno laakiin inaan helno waan mid kamida xujaydaas oo kale ayaa isaguna wuxuu ka waramayaa dareenkiisa adeer magaca xasan maxamed baan xasan bal bal adiga ma xajiday haa xajkii weli acmaashiisii ma gudan xajkina wuxuuba hadda ila egyahay inuuna sheegi doono waayo awel waxaan ku jacna waa nahay weliba hadda ka horna xaj aniga ma imaan in nala hogaaminaya nalaka ballan qaaday lacag tira badan waa nalaka qaad saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay banaankaana ka jiifaa buu hoy mahayso mustalifaa lana dejiye annaga xaq u lahayd in in munan lana dejiye caraba ma kastay ya caraba ma kastay caraba haa ma caraba waa nala wanaaji waa gatay xijay ku dhintay miyaa jira oo aniga saddex goor baan dhimay walaashay hal mar bay dhintay ila socod haddana dad badan baa maqan weli dadkii carafo ina geeyey sow ma lahayn inay ina geeyaan meelaha kalmuusikada ina caawinayaan shirkadaha markii la doorahayo aniga lay warsado dac baan ahay shirkadaa hadda aad u aqoon badan baan ku ogaa iyagaan doortay asal iyada lacagtii halagu iyaga daacada ahludiine halaygu daro mal cidlahayn sida qashin ugu baadiyeen say laga sameey waa gartay kambeeliyada dadka saa u gala maxaa sabta kameriga la yiraa freedom midka la yiraahaana keenay isagaa naga mas-uulahay ragga ka mas-uula inta kale hotel waana dejiyeen carafana waana geeyeen laakiin markay mustalifana keeneen sida qashin bayna baadiyeen waana naga dhaqaaday hoy banaanka oradan taagana hoyna lama siin waxba nooma qaban nalama xajisiin nalama horkicin nalama hogaamin maan cidlaaba iyo nagu kubeena mustalifa nooga tageen
sandheere waxa ay ii sheegeen mas-uuliyiinta carafaad in culimadu markay maantay taaka waa dargi cudbaahiyaha ka sheegtay inay jiraan walaalo soomaaliyeed ee aan acmaasha xaj ka gudan in kambaniga carafaad uu kaxayn doono dadkan galanta waxaa laga yaabaa inay qayb ka noqdaan dadka maaragtay dhagax tuurka aadaya insha allah waxaad ii sheegtaa faadumo tiradan lagu sheegay ilaa afar boqol inay tahay amaba ay ku dhowdahay sidee lagu xaqiijiyey waxaa dad horjoogayaal u ah oo adigu dee dhalinyaro iyo dad aqoon-yahanaah baa jira oo dabcan arrintan mudday soo jiisanaysay dadkaas ayaa ku qiyaasay in afar boqol ay dadkaani yihiin indhahayguna waxay qabanayaan sandheerow damaam tiro badan qaybtooda waxay dulsaar ku yihiin teendooyinka annagu aan degan nahay habeenkii laba laba qof iyo saddex saddex qof iyo ayaa meel hal qof loogu talagala lagu seexdaa maanti banaanadaasay joogaan iyo habeenkii marka gogol loogu talagalay iyo xataa cuntada sida uu kuu sheegayey xaajigu cuntada waxaa lagu qoraa teendada inta qof loogu talagalay ayaa lagu talagalaa hadday ka dhamaatana waa la arkaa hadday gaarto oo wixii har soo harana waa la siiyaa marka birifo aada u adag ayaa maaragtay xujeedaa soo wajahay